فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawo oo khamiis ahna waxaad ku dhagaysan doontaan taliska ciidamada atmis oo gelinkii dambe maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay in ciidamada itoobiya ay isaga baxayaan degmada maxaas ee gobolka hiiraan dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyey bixitaanka ciidanka itoobiya oo laga dareemayo gudaha degmadaasi wararkii ugu dambeeyey arrimahaasi ayaad dhegaysan doontaan muddada dhuuxa uu socdo qodobadiisa waxaa ka mid ah madaxweynaha somalilan oo sheegay in si deg deg ah iyaga iyo itoobiya ay u dhaqangelinayaan heshiiskii itoobiya lagu siiyey qayb ka mid ah badda soomaaliya waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo ka qayb galay xaflad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday ka qalin jibisay dugsiga hoose dhexe imaam bukhaari oo ku yaala degmada jamaameh kelimad waaliga uu jeediyey iyo odayaal dhaqan iyo marti kale oo ka hadlay xafladdaasi ayaad dhegaysan doontaan qodobadaasi wararkii ugu dambeeyey arrimaha caalamka iyo xubinta caafimaadka ayaan ku haynaa barnaamijka waa mar kale iyo dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa kow iyo labaatanka bisha labiyo tobanaad sannada kun afar boqol afartan iyo shanta hijrig ah aan ku bilowno barnaamijka taliska ciidamada shisheeye ayaa gelinkii dambe ee maanta ku dhawaaqay in ciidamada itoobiya ay si rasmi ah kaga bixi doonaan degmada maxaas ee gobolka hiiraan taliyaha qaybta afraad ee admis iyo saraakiil kale ayaa booqday saldhigga ciidamada itoobiya ay ku leeyihiin degmada maxaas iyagoo qiimeeyey diyaargarowga ugu dambeeya ee saldhiggaasi loogu wareejinayo ciidamada dowladda federaalka saldhigga maxaas ee gobolka hiiraan waa xero militari oo istiraatiiji ah oo ay joogeen ciidanka itoobiya ee admis ayaa lagu yidhi qoraal ay baahiyeen taliska shisheeyaha admis diyaargarowgii ugu dambeeya bixitaanka ciidanka itoobiya ayaa caawa iyo gelinkii dambe maanta laga dareemayay maxaas iyadoo bakdin ay la soo daristay ciidamada soomaalida ee shisheeyaha ku daaban ee ku sugan gudaha degmadaasi itoobiyaanka ayaa sidoo kale dhaqdhaqaaqyo ka wada gobolka hiiraan waxaana la leeyahay waxa ay ka bixi doonaan meelo kale sida halgan inkastoo si rasmi ah ilaa iyo hadda aan loo caddayn kumanaan ka tirsan ciidamada itoobiya ayaa dhowaan ka soo gudbay xadbeenaadka iyagoo soo gaaray gobolka hiiraan waxaana la sheegay in ciidankaasi ay galbinayaan ciidamada itoobiya ee ka baxaya gobolka hiiraan shisheeyaha ayaa lagu wadaa in sanadkan ay ka baxaan meelo badan oo ka tirsan wilaayaadka islaamiga ah oo muddo sannada ah ay gacanta ku hayeen shalay ay ahayd markii ciidamada kenya ay ka dhammaadeen degmada ceelwaaq ee gobolka gado waxay tafaasiil dheeraad ah ay kusoo kordha dhaqdhaqaaqa ciidanka itoobiya ay ka wadaan gobolka hiiraan wararkeena dambe ayaan kusoo gudbin doonaa insha allah فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي iminkan kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey arrimaha caalamka waxaa isku soo duway oo soo jeedinaya waryaheena cabdiraxmaan bader aad baad umahadsan tahay maxamed daahir muuse biixi oo ah madaxweynaha maamulka somalilan ayaa madaluu khudbad ka jeedinaya ka sheegay in maamulkiisa iyo dowladda xabashida etoobiya si deg dega u dhaqangelin doonaan heshiiskii xaaraantaha ee uu ku wareejiyey qeybo ka mid ah kheyraadka ummadda soomaaliyeed muuse biixi ayaa sheegay in labada dhinac ee maamulkiisa iyo etoobiya ay ka go-an tahay fulinta heshiiskan xaaraanta ah oo uu tilmaamay inuu horseedi doono aqoonsi buuxo oo maamulkiisa uu ka helay etoobiya xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynaha dowladda federaalk ayaa tilmaamay inuu ogol yahay bixinta dhulbadeed soomaaliyeed isagoo xusay inuu ka xun yahay keliya in heshiiskaasi ay gasho somalilan hadalka muuse biixi waxaa kasii horeeyey wasiirkiisa arrimaha gudaha maxamed kaahin kaasoo sheegay in xasan sheekh maxamuud uusan haynin dekeduu ku wareejiyay etoobiya tan keliya ee gacantiisa ku jirtan ay tahay dekedda muqdisho taasi uu sheegay inay aada uga fog tahay ethoobiya sidaasna uu uga xuniyey heshiiska maamulkiisa uu ku wareejiyey khayraadka ummadda soomaaliyeed duqimo iyo xasuqyo ka dhacay marinka ghaza oo ay ku shahiideen dad badan iyo ciidanka maamulka yuhuudda oo khasaare la gaarsiiyey war ay saacadii lasoo dhaafay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee maamulka jida ghaza waxay ku sheegtay in ciidamada yuhuudda ay ku kaceen in ka badan afar dhacdo xasuuq wuxuushlim ah afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay waxaana xasuuqyadaasi ku shahiiday dad gaaraya lixdan ruux halka ay ku dhaawacmeen in ka badan boqol iyo afartan ruux oo kale waxaana xasuuqyadani intooda badan martigelinaya saacadii tegay deegaanad iyo manaadiqda ay ku badan yihiin dadka barakacyaasha ah tirada guud ee shuhaadada muslimiinta tan iyo toddobadii oktoobar ee sanadkii tegay waxay maraysaa in ka badan soddon iyo toddoba kun toddoba boqol toban iyo sideed ruux halka ay dhawcudana marayaan ku dhowaad siddeetan iyo lix kun saddex boqol toddobaatan iyo toddoba ruux oo kale waxaana mar walba suuragal ah inay kororto tirada dhimashada iyo dhaawaca maadaama ay weli socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada ciidamada saynada yuhuuddana si arxandarra u beegsanayaan dadka barakacyaasha ah muqayimka nuseraad ee bartamaha jiida ghaza waxa ay ciidamada yuhuudda ku beegsadeen duqeymo xooggan oo xagga cirka ah waxaana ka dhashay duqeyntaasi istishaadka siddeed ruux iyo dhaawaca kuwo kaloo aad u badan muqayimka jabaaliyaha iyo sidoo kale ciidamada yuhuudda duqeymo xooggan ka geysteen waxayna ku shahiiday dad badan halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale oo tirabel ah magaalada rafax ee koonfurta marinka ghaza duqeymo kala duwan oo ay saacadii lasoo dhaafay ka geysteen yuhuudda waxaa ku shahiiday dad ay tiradooda kor u dhaafayso shan iyo toban ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan sida laga soo xiganaya wasaaradda caafimaadka ee jiida ghaza geysta kale ciidamada muqaawamada waxay weeraro kala duwan ka geysteen saldhigyo iyo xarumo ay ciidamada yuhuudda ku leeyihiin deegaanada manaadiqda iyo magaalooyinka marinka ghaza waxaana weerarada ay ciidamada muqaawamadu qaadeen ka mid ah weerar dhabagal ah oo ka dhacay muqayimka yabnaa ee bartamaha magaalada rafaax gawaari gaashaaman oo ay leeyihiin ciidamada yuhuudda ayay muqaawamadu ku beegsadeen muqayimka yabnaa ee magaalada rafaax waxaana gebiyahaan basbeelay oo boolbool u kala faniinay gawaaridii la beegsaday waxaana sidoo kale dhimasho iyo dhaawac u qaybsamay wixii askar ayay gawaarida saarnaa xilligii la bartilmaameedsanayey iyadoo isla muqayimkan ay ciidamada muqaawamadu hoobiyaal ku garaaceen meel isku imaatin ah oo ay ciidamada yuhuudda ku sugnaayeen saddex iyo labaatan ruux oo ku dhintay rabshado ka dhacay kenya waxaa sii kordhay khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay rabshadaha dhiiga badan ku daatay ee ka soconaya waddanka kenya guddiga iskaashiga dhakhaatiirta kenya ayaa sheegay in magaalada nairobi iyo dhimashada guud ee ka dhalatay toogashadii ay geysteen ciidamada booliiska ay gaartay saddex iyo labaatan ruux madaxa guddiga oo u waramay wakaaladaha wararka ayaa sheegay in qaar badan oo ka mid ah dhaawacyadii ku waxyeeloobay rasaasta ciidamada booliiska ay ku dhinteen isbitaalka nairobi ciidamada booliiska iyo kuwa milatariga ayaa lagu eedeynayaa inay awood xaddaafa u adeegsadeen dadka ka careysan canshuurta dulsaarka ah ee lagu soo rogay ganacsatada iyo muwaadiniinta caadiga ah uhuru kenyatta oo si adag uga hadlay dadkii lagu laayay dibadbaxyadii ka dhacay magaalada nairobi madaxweynihii hore ee dalka kenya uhuru kenyatta ayaa si kulol u canbaareeyey dilka dhaawacyada iyo xaragga ciidamada ammaanka ee dalka kenya ay u geysteen qaar ka mid ah dadkii dhigaya dibadbaxyada looga soo horjeeday kordhinta canshuuraha uhuru kenyatta ayaa sheegay inuu aada uga xun yahay dhibaatada ka dhalatay dibadbaxyada ay shacabka dhigeen waxa uuna sheegay in wax laga naxo lagana xumaado ay tahay dadkii shacabka ahaa ee shalay lagu laayay gudaha kenya madaxweynihii hore ee dalka kenya ayaa ugu baaqay madaxda talada dalkaasi hadda haysa inay dhegaystaan cabashada dadka shacabka ah wuxuuna ku baaqay in xaaladda la dejiyo lagana shaqeeyo nabadda xilligan waxaan rabaa inaan xusuusiyo dhammaan madaxda inay shacabka soo doorteen dadka dhegaysigooda maahan wax la dooran karo ee waa waajib ku qotama asaaska dastuurka iyo dimuqraadiyadda ayuu yidhi madaxweynihii hore ee dalka kenya uhuru kenyatta qaramada midoobey oo dalbatay in la ilaaliyo shaqaalaheeda ka howlgala marinka ghaza saraakiil sarsare oo ka tirsan qaramada midoobey ayaa u sheegay yuhuudda inay joojinayeen howlaha gargaarka ee guud ahaan marinka ghaza haddii aan la qaadin tallaabooyin deg deg ah oo si wanaagsan loo ilaalin waaya shaqaalaheeda ka howlgala marinka saraakiisha qaramadii midooba ayaa codsaday inaan magacyadooda loo adeegsanin warbaahinta iyadoo ay jiraan wadaxaajood u socda iyaga iyo saraakiisha yuhuudda ciidamada yuhuudda ayaa diiday inay ka hadlaan digniinta kama dambayska ee qaramada midoobay wasaaradda difaacana kama soo jawaabin codsiga loo diray maamulka yuhuudda wuxuu qirtay qaar ka mid ah duqeymihii milatari ee lagu qaaday shaqaalaha qaramada midoobay oo uu ku jira weerarkii bishii abril lagu dilay tobannaan ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay waxayna dhanka kala beenisay eedeemo kale oo loo jeediyey yuhuudda ayaa sheegtay in duqeyn kasta oo noocaas ah ay yihiin kuwa qalad ah daleecinta caalamiga ahna ay sii kordhisay dagaalka yuhuudda ee ka wada marinka ghaza iyadoo falastiiniyiinta ay wajahayaan gaajo daran oo aad u baahsan dagaalkan ayaana lugaha la sii galaya bishii sagaalaad inta badan waxa uu jaray isku socodka cuntada daawooyinka iyo agabyada asaasiga u ah marinka ghaza waxaana dadka halkaasi ku dhaqan ay hadda gebiyahan ku tirsan yihiin gargaarka kuuriyada waqooyi oo ku guuldarraysatay tijaabinta gantaal gantaal nooca ridada dheereeyo ay kuuriyada waqooyi tijaabisay ayay u badantahay in tijaabadaas ay ku guuldarraysatay sidaas waxaa sheegay milatariga kuuriyada koonfureed arrintan ayana imaanaysaa maalmo kadib markii dhowaan markab kuwa diyaaradaha xambaara oo uu maraykanku leeyahay uu tagay gobolkaas si uu dhowlatus milatari ula sameeyo kuuriyada koonfureed iyo jabaan taliska guud ee ciidamada kuuriyada koonfureed ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in kuuriyada waqooyi ay gantaal balastika ah ka soo tuurtay caasimadda loona tuuray dhanka biyaha barya ee waqooyiga kuuriya balse looga sheegsan yahay inuu ku dhammaaday fashil isla markiiba ma aysan sharixin sababta kuuriyada koonfureed ay u aaminsan tahay in gantaalka kuuriyada waqooyi uu fashilmay wasaaradda difaaca ee jabaan ayaana sheegtay in sidoo kale ay og tahay in kuuriyada waqooyi ay riday gantaal balastika ah intaas ayaan caawa dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa wararka caalamka oo aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي hagaag qaybaha dhexe ee barnaamijka dhuuxa ayaan ka laabsanaynaa markanna waa xalqada toddobaatan iyo sideedaad ee xubinta caafimaadka waxaa noo soo jeediyey alaab ah doctor qorax cabdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ee ka howlgala isbitaalka guud ee degmada jilib
أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا dictor maxaa keena caabuqa ku dhaca ganaca Eh, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده pancreatitis أما عابق كدع جناعة is an inflammatory process in which the pancreatic enzymes become active before they reach to the duodenum macnada waxa waay macnaha een, ganaca sidiisaba anatomiya wuxuu ku yaalaa waa xibin yar oo muhiima waxayna ku taallaa caloosha caloosha gadaasheeda ay ku taallaa retroperitoneum waaye waa xibin marka aad iyo aad muhiim u ah waa xibinta soo daysa dhacaamada loo yaqaano insuliinka eh, glycogenka kuwaasoo maamula sokorta jirka waxay kaloo ka qayb qaataan enzyamyada ugu badan oo burburiya cuntada khaasatan kuwa la yidhaahdo libase protes ama ay lees way badan yihiin xibinta ayada marka haddii ku dhaco cudur uu ku dhaco ama caabuq uu ku dhaco eh, waxaa loo kala saaraa labo mid waxaa layaa waa acute pancreatitis midna waa chronic waa mid macnaha muddo yar qofka haayay iyo mid ku daahay qofka waxyaalaha cudurkan keena oo inuu qofka cudurkan ku dhaco waxaa kamid ah qofka oo cabo drugska noocyadiisa kala duwan sida khamriga iyo haddii bilary systemka systemka asaga uu galo dhagax dhuumihii uu ku bixinayay dhacaanka enzyamyada hadduu dhagax xiro kadibna bankriiska dhexdiisa iyo wuxuu ku noqonayaa active meesha laga rabay inuu ku shaqeeyo duodenumka dhexdiisa ama mindhicirka qaybtiisa hore inuu ku sha- dhex shaqeeyo kuna burburiyo waxyaalaha dufanka ah meeshii laga rabay maadaama ay ka xirmata wadadii dhacaankii wuxuu ku shaqaynayaa tuubooyinka qaadayay kadibna dhibaato keenaya Een, calaamadaha qofka lagu garanaya waxaa kamid ah abdominal pain xanuun oo urku jirta ah khaasatan inta ku wareegsan belt like pain oo ah xudunta iyo inta ku wareegsan waxaa kaloo la arkayaa nausea and vomiting mar walba cunto afka saara ah haddii qofka la baaro ama la fiirsano waxaa lagu arkayaa indhihiis waxaa lagu arki karaa jaalle ama joondes qandho wuu leeyahay naqasuu ku dhigo waalna uu leeyahay caloosha haddaad taabata ama bogga waxbaa soo taagan kuusan saxarays haddaad fiirsan waa dufan saxarada macnada waxaa waaye xibintan waa istathareya dhacaamadan meesha ku xirmay yaa burburin jiray saas dacda way maqan yihiin sidii usoo gudbaysaa marka Eh, waxaa kaloo arkaya qofkii eh, qofkii oo dhammaaday ama naxiif noqday sababto ah waxay tahay cunto ma cunaya qofka waxyaalaha marka lagu baaro waxaa kamid ah clinical picture calaamada hadda aan soo sheegay pancreatic function test ama enzymida in la baaro pancreaska ulaasida libase iyo amylase eh, radiography waa la isticmaalaa sida mri endoscopic retrograde oo loo yaqaano coloniopancreatography waa la isticmaalaa fecal testna waa la isticmaala saxarada in la fiirsho ee cudurkan markii la rabo in la daaweeyo laba mid mu noqdaa pharmacotherapy in lagu daaweeyo daawada caadiga oo isbitaalada taallo marna waa surgical intervention ah waa in wax looga qabto qalitaan oo ah pancreatectomy in la sameeyo la saaro ee talooyinka la siinaya dadka waxay tahay inay horta miisaanka iska dhimaan inay joojiyaan daroogooyinka noocyadooda oo dhan waayo waa waxyaalaha u badan oo keeno waaye marka la fiirina kooska in la la joojiyo daawada la iska isticmaalayo sida antibiotiga qaar waxaa jiro qofka aan loo qorin sabab la-aan iska cuna inay joojiyaan inay joojiyaan cuntada gasacaysan ama sajalaysan oo dibadda laga keeno ay ku bedelaan cuntada wadankooda ka baxdo xuubka leh inay isticmaalaan dufan yar oo inay yareeyaan dufanka cuntada ay ku darsanayaan Eh, inay almiito isticmaalaan dadka si joogto ah intaas hadday sameeyaan insha allahu tacaala Eh, waxaa kaloo jirto maadaama uu yahay ganacu xibin qaali ah saan sheegnay dad badanna ay maanta garinin in checkups ku sameeyaan ay la socdaan isbitaalada ay imaadaan eh, lixda bilood kasta ay iska fiiriyaan xaalkiisa meeloo marayo aad iyo aad aa mahadsantihi wasalaamu calaykum
وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa hagaag xaflad shahaadooyin lagu guddoonsiinaya arday ka qalin jebisay dugsiga hoose dhexe imaam bukhaari ayaa lagu qabtay degmada jamaame mas-uuliyiin culimo sanaadiin waalidiinta ardayda iyo qaybaha bulshada ayaa ka qayb galay xafladda kuwaas oo kalimaad ka jeediya munaasabadda munaasabadan ayaa loo dhigay soddon iyo shan arday oo ka qalin jebisay dugsiga hoose dhexe iyagoo ardayda goobta ay kusoo bandhigeen heerkooda waxbarashada maamulaha madrasada imaam bukhaari ayaa goobta ka hadlay isagoo ka warbixiyey xaalka waxbarasho ee madrasada waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay kulankan qayimka ah ee ay kasoo qaybgaleen culummada indheergaradka ee mas-uuliyiinta heer gobol heer xarako macalimiinta hooyooyinka bulshiyaadka inteeda kale waxaan leeyahay jasaakum allahu khayran maanta waxaan soo gaarnay xafladdii aan ugu talagalnay imaam albukhaari madrasadu waa madraso qayim ah oo in badan soo shaqaysay abaarihii markii waqti ahaan loo fiiriyo furitaankeeda wuxuu ku aadanaa kun afar boqol soddon iyo labo hijriyada dhanka miilaadigana waxay ku beegneed laba kun koob iyo tobanka miilaadiga in badan waa soo shaqaysay maamulo badan kala duwanna waa ay soo wada mareen alxamdulilah ilaahi fadligii waxaan soo gaarnay wax aada iyo aada inoo farxad geliya duruusyo badan kadib imtixaano badan kadib waxaan soo gaarnay arday inoo qalinjabisa oo ka gudubta dugsiga hoose dhexe eena maanta haddii ilaa qadiro meeshaasi lagu abaalmarin doono alxamdulilah ardaydu tir guud ahaan waxay ka kooban tahay oo ay imtixaanka u fadhiisatay boqol sideetan iyo sagaal arday oo isugu jira gabdho iyo wiilal alxamdulilah ilaah fadligii tiradaas aan soo xusay waxaa ka qalinjibin rabtaa shan iyo soddon arday inta kale imtixaankoodu wuxuu ahaa mid ay ku wada baaseen marka laga reebo shan arday oo imtixaanka dhowraan imtixaan aan gelin ilaah fadligii waxaa hadda anaga nasiib aan u yeelanay waqti badanna aan kusoo dhex jirnay waxaa loo yaqaano qalinjabinta ama shahaado qaadashada shahaado qaadashadu in badan waa filaynay in kastoo ay dadka jawaame ama madarasadaba ay ku cusub tahay in badanna aan sugayna aan ku taamaynay wax walba waqtigooda ay qabsoomayaan taas haddee waxaan soo gaarnay maalintii annaga aan maanta shahaadooyinka qaadan lahayn ilaah fadligii taasina waxaa suurageliyey maktabu tarbiya wa tacliim dhammaan inta ka soo shaqaysay iyo inta soo fulisayba waxaan leeyahay jasaakum allahu khayr ardayda maanta inta halkaan ka qaadan rabto shahaadooyinka waxaan leeyahay dhammaan waxaan iswada leenahay hambalyo hambalyo hambalyo si uu macalinka inoo yiri jasaaka allahu khayr halkaas ayaan kusoo koobayaa wabilaahi towfiiq
xafladan waxaa ka hadlay suldaan cabdulqaadir xaydar kaas oo aad u bogaadiyey dadaalka maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada jubbada hoose maanta arday ka qalin joonayso madarasa imaam bukhaari oo dugsi dhex dhammaysatay oo maanta la siinaayo shahaadooyin aad baan ugu faraxsannahay maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala na gaarsiiyey ilaah uu mahad celinaa waxaa u mahad celinaa maamulka gobolka oo yunus ugu horeeyo iyo makaatibtiisa iyo maamulka degmada jamaame si guud ahaan ugu mahadcelinaa waxa uu banina maktabu tarbiya tacliim heer xarako heer gobol heer degmo qabanqaabadan iyo guushan lama gaari lahayn haddii ay jiraan maktabu tarbiya tacliim haddii aas jiran lama gaari lahayn maadaama arday degmada jamaame wiilal iyo gabdha ilaya barakeeye oo maanta shahaada la siinayo waa mid guul ah ilaahay uu mahad celiyo waxaa kale uu mahad celinaa waalidiintii dhaleen gabdhahaas iyo wiilasha sababtoo ah kamaa kun arday wiilal iyo gabdha ayaa dibidda loo diray oo laga doonaya waxbarasho loo doonay dadkan wiilka iyo waalidoodana waxay ku qariibeen ina meeshooda ilaahay waxaas ku siiyey ku gaaraan hadda dhammaantaas mahad celintaas waalidiintii gabdhaha iyo wiilasha dhaleen mahad celinaynaa maclimiintii muddo badan si haddaas u sheegay maamulaha waxaan rajayn doonaa ilmihii dibidda loo diray ama gobollada loo diray qaarkood ama kenya loo diray inay soo noqon doonaan maadaama ay dacday ka dhageystaan amba ay arkaan maanta shahaada laga bixinayo degmada jamaame oo munaasab ah waxaan leenahay wixii ilaahay nii kordhiyo dugsi sare u gudba wadda fiicanaad u furteen jamaame gaar ahaan gobolka jubbada hoose khayr badan rajayna adinka iyo waalidiintiina إن شاء الله ما هاد علن إلهي سبحانه وتعالى عليه وحو ما هاد علينا مكتب التربية والتعليم وما أنت شهادة كبحنا يدقم ذا الجمامة أيان وما هاد علينا إن شاء الله وحرجينا إن ما أنت دكس السريع وقد بدونه أن هير دونه قبل كجوبة هوسة دقم ذا الجمامة جامعة ظهور لسدونه لقول لي دونه وحرجينا هديدي لدينا وأنه موغنتا إن شاء الله ما أنت إنه بلاوتي وحني رجينا خير بدن إلهي هنسوى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
sidoo kale goobta waxaa ku sugnaa qaar ka mid a culimmada diinta islaamka sheekh cumar xayaakallah ayaa ka mid ah culimmadaasi waxaana uu goobta ka soo jeediyey kelimadan waxaan leenahay xaqiiqat alamri hanii'an lakum dhallinyarada da-yarta soo dhammaysatay marxalada aasaasiga qeyb ka mid ah marxalatu libtidaa'iya oo u gudbi rabta marxalatu lcadaadiya taxta raayat lislaam ku hoos baranaysa fii ricaayati lwilaayaat ku hoos baranaysa wa khaasatan fii maktabi tarbiya watacliim ricaayadiisa ku hoos baranaysa hambalyo waxaan leenahay runtii waxaad ku taagantihiin nicam aada u ballaaran iyadoo ilaahay subxaana wa tacaala cilmi barashada uu inoo ta'kiidiyey fadaa'il fara badanna lagu sheegay haddaynu laba saddex aayadood aynu si cujaalatina u dulmarno waxaa ka mid a qowluhu tacaala yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat ilaahay wuxuu aayaddaa ku sheegay muminiinta inuu ilaahay subxaana watacaala uu darajooyin kor ugu qaadayo gaar ahaan dadka cilmiga darajaad kor loogu qaadayo darajada aakhare la isugu kor qaadayaana waa maa beyna asamaa'i waalardi halka darajo ee waxay la dhantahay beyna asamaa'i waalardi dadka ahlucilmigii marka muminiintu ilaahay uu fadilay oo darajaad uu siiyey dadka ahlucilmiga ilaahay darajaad zaa'id ayuu siiyey aayad kale inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa ilaahay waxaa ka baqda dadka ahlucilmiga waxaa jirta masalo lagu magacaabo alkhawf iyo alkhashya farqiga udhexeeya waa maxay الخشية waxay ka timaadaa oo dadka ahlu cilmiga ay ka timaadaa waxa weeye ilaahay oo laga baqa maca tacdiin ilaahay oo la weynayo qalbigaaga ku weyn oo qofku wuxuu uga gaabsanayaa wuxuu uga gaabsanayaa macaasidii iyo wixii ilaahay ka fogeynayay maca tacdiim ilaahay isagoo weynayso martaasiyay ka suurta gashaa أهل العلم كسرت قشا إخواني درجة وحاوقف في ردتك أهل العلم قا. حتى الحيوانات أي الله كلا فضري وحيوانك وحلص عنا أي معلم كأيه وحلا بري wuxuu ogsoontiin inuu ka qiib badan yahay xayawaanka haddii ogaadhsi aad samaysato oo ay wax kuu soo qabto ayguna ay adu aad tababaratay oo arday kuu ahaa uu yahay oo ugaadh uu qabtood u timaado isagoo ay kale la taagan yahay shareecadu waxay ku amraysaa inaadan neefkaa taaban baktikaa yahay sababtu maxay ku dhacday lama kala garanayaa ardaygaagii aygii aad u waxbartay inuu neefkan kuu qabtay iyo arday aygan kale ee duurjooggaha inuu neefkan qabtay lama kala garanayo taas waxay kusinaysaa تفضيلك وكجر أي وحلا بري waxaan ku gabagabanayaa qadiyada fadliga cilmiga asxaabu rasuulillahi dagaalkii uxud waad la socotaan oo xoogaa liicitaana ku dhacay toddobaatan saxaabi baa shahiiday aqlabu riwaayaat sida ay leeyihiin nabigu markii uu duugayay dadka shuhadada ah wuxuu hormariyey nabigu calai slam dadkii qur-aanka badnaa ayaa xagga qiblada loo hormariyey lxudka lagu horreysiiyey taa inta haddaan kaga gudbinoon usoo laabana qadiyadan aad idinku maanta aynu dhex taagannahay waxaan leenahay kolka koowaad idinkiiyo waalidiintiin iyo macalimiintii waxdi soo bartay oo hambalyaan leenahay halla waxaan rabnaa inaad ogsoonaataan arday dugsi hoose ka baxay oo cadaadi u gudbayay caalamka wuu ku badan yahay gaal islaam baad la wadaagtaan bale calmaaniyadda laga yaabtaa inay idinka imkaaniyaad badan tahay oo ilmihii laga yaabo wasaa'il fara badan oo mise wasaa'il tacliima inuu haysto oo macallin mubaashiro gurigiisa u dhex yaallo oo maanta waad ogtihiin oo qaybtan tiknolojiyaddu heerka ay maraysa gurigaaga adoo jooga laga yaabo waxbarashada macallinkaaga aad ka haysato oo aad ka daaran karto waxa loo yaqaano telefishinadii iyo facebookyada waxyaabaha lamidka tan waxay la zaa'id tahay ikhwaani oo la rabaa dadka ardayga halkan joogaay inuu kaga soocnaado dadka kaleeto uu kaga soocnaado waxyaabaha la rabo waxaa ka mid a waxaad wax ku baranaysaan wilaayaadkii islaamiga ahayd waxaad ku baranaysaan raayadii islaamka ahayd hoosteeda wax ku baranaysaan taxta raayatil islaam wax ku baranaysaan waxaad wax ku baranaysaan iyadoo amniga uu idiin sugahayo dad mujaahidiin oo da'yar oo idinka idinla da'a oo sidiina oo kaleeto waxbarasho raba ayaa maalin walba furinta xabadda u dhigahaya xabadkooda u dhigahaya taasaad wax ku baranaysa idan waxaan rabnaa nacam wax waad barateen horena waad insha allah waa rajayn aad hore usii socotaan laakiin qadiyadaan rabna waxaa weeye inaad ka soocnaataan ilmaha maanta amba muqdisho wax ku baranaya amba kismaayo wax ku baranaya amba baydhabo wax ku baranaya amba hargeysa amba boosaaso amba meel kale wax ku baranaya wiilya goodhba inaad ka soocnaataan baan rabnaa oo sifaadkiinu uu noqdo sifaadkii qofka muslimka ah lagu yaqaanay ee khaluuqa ahaa ee dabiicada wanaagsanaa ee akhyaarta ahaa ee cafiifka ahaa ee dhowrsoonaa ee birul waalideynka mataqaanaa si dhaba u matalahay waalidkiisa baarigu ahaa ay derisku ammaanayeen ee dhul socodka wanaagsanaa ee gurijoogga wanaagsanaa ee macalimiinta iyo mucaamilkiisu ay wanaagsanaayeen ee hamigiisu ahaa maanta anigu halkanaan joogaay islaamka maxaan u qaban karaa islaamka waxaad u qaban kartaa doorkan aad taagan tahay ee fursadda lagu siiyey hadday tahay waalidiintii ku dhashay hadday tahay mujaahidiintii hadday tahay maktabkii tarbiyada ay tahay doorkan kada lagu siiyey inaadan beerdaraynin oo inay mudaalacadiinu farabadato wax akhriskiinu farabato maadaama idiin fududahay maanta inaad wax akhridaan mudaalacadiinu inay farabadan tahay wax akhriskiinu inuu farabadan yahay ixsaankiinu inuu farabadan yahay nacfigiinu ummadda wax u taraysaan farabad icaanadiinu ay farabadan tahay hadday tahay waalidiintii iyo guryihii dadkii aad ka soo toosteen dhexdooda inaad ka socnaataan ilmihii gurijoogga ah een waxba baranin inaad ka socnaataan waa sharaf idinka laydinka raba inay idinka muuqato sheekh axmed abuu yuunis waaliga wilaayada jubbada hoose ayaa kelimad qayim ah ka soo jeediyey xafladda الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تحية الله سبحانه وتعالى أيام هذا اسكله نوكل ميي مكان كان أو شرفت له أنت اسكدب والدين أو هل كان جوجو أو فرديو دت كان كقلن جبيي madarasada imaamu bukhaari dugsiga hoose dhexe waxaan leenahay jasaakum allahu khayran dadaalkii aad bixiseen iyo juhdigii aad bixiseen oo aad ku dhabar adeegteen waxbarashada ardayda aad dhasheen waxaan leenahay jasaakum allahu khayran ilaahi subxaana wa tacaala miisaanki xasaanta idin saaro dadaalkiin ayadoo jirto dad badan oo maanta halkaan aan joogin oo meelo kale inti loo ammaanay iska aadeen oo maanta ilmahooda markii aad fiiriso dhaqan xumo iyo qaab aan la fiiriyi karin idinka oo ku dhabar adeegteen maanta dadkii aad wax barteen sharaftan u muuqdaan waxaa leenahay jazaakum allahu khayran dhanka kale ardayda wax baratay oo ku dadaashay oo bidaayadii kasoo bilaabay ilaa halkan gaarsiin waxaa leenahay jazaakum allahu khayran dadaalkiin iyo waxay aad samayseen hor u sii wada meel fiican bay joogtaan laakiin waxaad u baahan tihiin in lasii dhammaystiro waxaan leenahay nuqabada ama salaadiinta waxbarashada aada u jeedaan maanta waxaa halkan ka jiro unesco iyo waxa gaalada samaysay oo u baahan yihiin in oo moogtahay dadkii dhaqanka dhaqanka ugu hadleeyaan ama diinla-aan ay ugu dhigaan iyo dad maanta ku dayanayo nabiga calayhi salaatu wasalaam waddadiis iyo tarbiyadii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo diintii nabiga calayhi salatu wasalaam noo keenay dad u baahan in ay bartaan labadaasba maanta tartamayso markii aad fiirisaanna sadar muuqdo su-aal ka dhan markii aad fiirisaan maanta muuqalka halkan ka muuqdo baa ka dareemaysaan dadka meelahaas ay aadeen oo wax ku barteen iyo qaabka ilmahood u yaalaan iyo dadkan shareecada islaamka ay bartay qaabka u yaalaan markii aad fiirisaan waa kala garanaysaan markan waan leenahay dhaqanka iyo guud ahaanba waxbarashada aan ku dadaalno oo ilmahana aan ku xoojino qof kastaba ilmaha intii meel kale ka aadan lahaayeen halkan baa noo yaalla waxbarasho qiimo leh oo aan ugu daynayno nabiga calayhi salaatu wasalaam markaan aan ku dadaalno intaas kadib marka walaalayaal waxaa mahad gaari aan u direeyaa maktaba tarbiya wa tacliim haddii ay tahay heer harako haddii ay tahay heer wilaayo haddii ay tahay heer muxaafada waxaan leenahay jazaakum allahu khayran idinkana dadaalka iyo juhdiga aad bixiseen iyo waxbarashada sharciga ee aad dadka amayba aad ku dadaasheen oo waxaa weeyaan juhud baad aad ugu bixiseen waxaan leenahay jazaakum allahu khayran intaas kadib marka walaalayaal wax wara maanta dhamman male war waa la dhameeyey culimmadii iyo nuqabadii iyo wax kastaba waa noo dhameeya marka waxaan leenahay jazaakum allahu khayran waxbarashada aan ku dadaalno oo xoog aan u bixino intaas kadib markaan maadaama hadda dugsigii hoose dhexe oo noo dhammaaday in badanna moogtahay loo tahaamay la dhahay moogtahay maxaa ku xiga doona intaa maxaa nooga xiga doona maxaa kale noo dambeeyo walaayada maadaama intaa dugsigaas dhammaaday waxaad idinku talagashay in idiin furto mashaariic kala duwan oo aa loo baahan yahay in laga faa'iidaysto laakiin haddii laga faa'iidaysto waayo maxaa noqonaysaa ya haddii laga faa'iidaysto waayo ciddii ka faa'iidaystay maxay noqonaysaa dadkan markii la tilmaamay waxay noqonayaan dadkii shareecadooda bartay oo ku camalfalay ilaahay korbaa u qaadaa dadkii shareecadooda ku camalfali waaya meel kale aadeenna hoos baa ilaahay u dejiyaa markaan si ummaddan kor nooga qaado mashaariicdan soo socoto waxaa la rabaa in laga faa'iidaysto walaalayaal ciddii halkan joogto ee cidda ka maqan oo meelaha oo ku rafaadsan ay joogaan waxaan leenahay meeshii khayr badan ba ka jira faa'iido badan ba meesha taalle soo gaara diintan baa waxa noo anficiso waxaa ilaahay ka rajaynaynaa haddii ilaahay ogolaado in noo dhammaystiro waana isdaba aallaa moogtahay baash waad saaran tahay diyaar ha loo noqdo jazaakum allahu khayran waxaan leenahay markaan guud ahaan iyo gaar ahaanba ummadda muslimiinta ah waxaan leenahay meel kasta ay joogaan waxbarashada ha ka faa'iidaysteen waa maanta waxaa noo anfacay waxbarashada waaye waxbarashadii jiilkan aan ugu dadaalno aan ugu dadaalno sidii ay u noqdaan jiil oo waxaa weeye shareecadooda iyo diintooda ay kor u qaadayso u noqdaan fajazaakum allahu khayran wasala allahuma wasalam calaa nabiyina moxamedi wacala aalihi wasaxbihi wasalam wabacd
ugu dambayntii waxaa goobta lagu abaalmariyey ardaydii kaalmaha hore ka galay imtixaankii ay galeen iyadoona isla goobta lagu guddoonsiiyey shahaadooyinkooda ardayga koowaad ee insha allahu tacaala aan u yeerayno waa maryama ibraahiim maxamed oo ah ardayadda ugu horeyso cala lidlaaq xagga buundooyinka ee darajooyinka madrasada imaamu albukhaari waxay ku guulaysatay shahaadadeedii iyo abaalmar dhan boqol doolar tafadal ما شاء الله ardayada labaad ee aan u yeerayna insha allahu tacaalaa ee nasiibka u yeelatay inay naqato ardayada labaad xagga natiijooyinka waxa weeyaan zahra sheekh nuur cabdisalaam oo insha allahu iyadana halkan ka qaadan doonto shahaadadeedii iyo jaa-iso dhan malyan lacag ah oo shilinka soomaaliga ardayada saddexaad insha allahu tacaala aan u yeeri doono waxay tahay ramla zakariye cali oo naqatay ardayda saddexaad ee natiijooyinka naqatay ardayda saddexaad waxay ku guulaysatay shahaadadeedii dugsiga dhexe iyo lacag gaaraysa siddeed boqol oo kuna shilin soomaaliya ardayadda isla kaalinta saddexaad ka galay waa anisa axmed maxamed ku guulaysata shahaadadeedii dugsiga dhexe iyo lacag shilin soomaali sideed boqol insha allah فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي guud ahaan caawo intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fii amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم